waxaan ku bilownay golaha midowda musharaxiinta madaxtinimada soomaaliya ayaa galabta si weyn u cambaaraya hadal uu shalay muqdisho ka sheegay guddoomiyaha gobolka oo uu ku hanjabay in tallaabo laga qaadi doono mucaaradkii carqaladeyn sameeyaan warbixintan kooban waxaa muqdisho ka soo diray cabdiqaadir cabdulle duqa magaalada muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed cumar finish oo ka hadlaya munaasabad lagu taageerayo dowladda uu hogaamiye madaxweyne farmaajo loogana soo horjeeday go'aanadii ka soo baxay shirka musharaxiinta ay ku yeesheen magaalada muqdisho ayaa si weyn u weeray mucaaradka dowladda hadal jeedin soconaysa ku dhowaad soddon daqiiqo ayuu gebi ahaanba wuxuu weer afka ku qaada musharaxiinta iyo go'aanadii ka soo baxay shirka guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho aad loogu sacbinaya munaasabadda uu ka hadlaya ayaa hoosta ka xariiqay in aan la hor istaagi karan doorasho ka dhacdahi soomaaliya wuxuu si gaara farta u goday gobolka banaadir oo isaga waajib ka saaray xaqiijinta amniga wuxuuna khusay inaysan hor istaagi karaynin musharaxiinta ku shira magaalada muqdisho in doorasha dalkay ka dhacda gaar ahaanna xaqiijinta amniga magaalada iyo in doorasha ay ka qabtoonta magaalada muqdisho maantoo sharciyada haysano garsoorka aan haysano oo dowladnimada aan haysano oo ciidanka aan haysano magaaladan amnigeeda ma lagu saqajaami karaa ma lagu saqajaami karo beenay sheegayaan beenay sheegayaan magaaladan waa amni wayna ahaa doontaa biidni illaahi kariim doorashada waa dhacaysaa si nabad ay ku dhacaysaa waxay ka dhacaysaa halkan waxay ka dhacaysaa dowlad goboleedyada ayay ka dhacaysaa biidni illaahi alkariim wakhtigeeday dhacaysaa qof hor istaagi karaa hore ma jiro laakiin aniga halkaana wax layga weydiiyaa halkaan biidni illaahi ku kalsoonaada doorasho halaal ah oo sii soo dhici jirtay ka hufan ayaa dhacaysa oo mas-uuliyadana saarano waxaase jirta maanta war ka soo baxay midowda musharaxiinta kaas ay kaga jawaabeen hadalkii guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho warqad ka soo baxday midowda musharaxiinta ayaa u qornay sidan golaha midowda musharaxiinta wuxuu si kulu ambaareynaya hadalka colaad hurinta ahaa ee kasoo yeeray guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed finish luhu wuxuu dhab u qaadanayaa in hanjabaada guddoomiyaha gobolka ay taa fariin ka timid madaxweyne farmaajo taasoo ku socota xubnaha midowda musharaxiinta goluhu wuxuu caddaynayaa in madaxweyne farmaajo uu qaadayo mas-uuliyadda natiijada ka dhalata falka colaad hurinta ah ee ay xukuumaddiisu ku howlan tahay afar iyo labaatankii saca lasoo dhaafana meelaha lagu falaaqay siyaasadda soomaaliya waxaa aad loogu hadalhayey hadaljeedintii guddoomiyaha gobolka banaadir uu ku weeraray musharaxiinta mucaaradka ku shira magaalada muqdisho cabdulqaadir okey v o a muqdisho